qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ah degmada cabuduaq ee gobolka galgaduud ah ayaa ku baaqay in si degdega ah looga qayb qaato daminta colaadaha dhowaana kasoo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka galmudug odayaasha waxay sheegeen in ay wadaan fidinta gogol nabadeed oo lagu falanqaynayo dacdooyinkii ka dhacay qaar ka mid ah deegaanadaasi iyagoo xusay in dadka deegaanka ay qayb weyna ku leeyihiin xalinta khilaafaadyada jira waxay sidoo kale dhiirigeliyeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka culimmada dhallinyarada iyo haweenka in ay ka shaqeeyaan nabadda iyo walaalnimada si loo helo xal waara oo lagu soo afjaro colaadaha soo noqnoqday dhacdadii dhacdo u dambaysay waa ka tacsiyeynaynaa hadda wax badan baa nabad lagu baaqay annagu saakay yaannu nabaddii ku baaqaynaa wixii dhintayna allaah u naxariistaannu leenahay ehelow soo dhowaada col saaka faallo iyo tiltilmaan iyo geeri iyo ka bixbixin mayna ila tahay aniga annaga iyo adinkuba waxaad ku soo dhowaataan oo gogoshaasi u fidsan nabad inaan ku baaqayno ku soo dhowaada ehelow hadalku asagaa dib ka furfuran doono markii aan isqaabillo waxaannu saakii odayaasha oo waxgaradka aannu isugu nimid inaannu nabad ugu baaqno inaannu heshiis ugu baaqno waxaa weeye xabad in badan baannu wadnay qayr laga gaarahayaana ma jirto waannu ka tacsiyeynaynaa arrintii dhacday oo dhacdada ahayd allah u naxariistaannu leenaha dadkii ku dhintay reer saacad nabad baan ugu baaqaynaa walaalnibaan ugu baaqaynaa wax badan oo dhibaha dhexdeenna ka dhacay wixii inaannu ka biskoonnaan rabnaa inaannu ka nabadownaan rabnaa inaannu waxaa soo afjarnaan rabnaa ilaahayna nabad baan ka rabnaa islaamkana nabad baan ka rabnaa sidaas ku soo dhowaada walaalayaal wixiina ka khasaaray wax dambe yaynaan ka dabageyn wixiina ka lumay wax dambe yaynaan ka dabageyn sidaas aynu idinku baaqaynaa nabadgelyo iyo walaalnimo gogasha nabadeed waxa ay qayb weyn ka tahay dadaalada lagu doonayo in lagu xaliyo colaada kasoo cusboonaatay deegaanada galmudug kuwaasi oo ay isku hayaan dadka reer guuraaga ah ee deegaanadaasi